dunida ayaa wajahaysa xaalad kale oo cudurka covid nteen ah kadib markii nooc ka mid ah laga helay dalka u k waxaana wadamo badan oo caalamka ka mid ah lagu soo rogay xayiraad hor leh iyadoo midaasi ay jirto haddana dalkeena soomaaliya waxaa welwel iyo cabsi hor leh laga qabaa inay sii kororto faafitaanka cudurkii jiray iyo in laga taxadiro midkan cusub ee covid nteen ah gaar ahaan deegaanada hirshabelle wasaaradda caafimaadka maamulkaasi waxa ay qorsheynaysaa inay sii kordhiso xarumaha dadka lagu baaro iyo kuwa lagu karantiilo siihayaha wasiiru dowlaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka hirshabelle doctor muxudiin mukhtaar macalim ayaa sheegay in hadda ay jirto walwal laga qabo dib usoo labakacleynta cudurka covid nteen bulshadana aysan u muuqan inay kala fogaadaan si loo yareeyo faafitaanka cudurka dilaaga ah ee dunida walwalka ku abuuray marka hore guud ahaan dowlad goboleedka hirshabelle dadweynaha ku nool waxaanu leenahay cudurka ayaan la ilsan waa jiraa hadda shaki kama jiro numbarkii hore inuu yaryahay oo maxaan ku yidhaahdaa markii loo fiiriyo haddana adduunka markaas oo dhan walbo naga casrisan caafimaad haday ahaan laheeday dhaqaalaha haday ahaan laheeday saameynta uu ku yeelanayo iyo maxaan ku yidhaahdaa dhibka uu ka geysanayo waa dareemi karnaa ayaan la ilsan ha lagu haayo daqiiqad walbo maskaxda in cudurkan oo soo noqon karo mid waa taas tan kalene si gaar ah waxaan rabaa in aan yani u iraahdo cudurkan daawadiisa kaliya waxaa waaye in la kala fogaado daawanagna ma lahan maxaan ku irahdaa cudurkan kaliya daawadiisa ka hortagiisa waxaa waaye in la sameeyo wax loo yaqaano social distance ama in la kala fogaado ha sidoo kale qofka calaamadaha lagu arko xarumo ayaa jiraan waa in xarumaha markaas haddii uu joogo shabeelaha dhexe inuu tagaa warsheek ama maxaa la yidhaahdaa jowhar tan hadda markaas u fudud sidoo kale gobolka hiiraan xaruna ka furan iyadana waxaa rajeyneynaa degmooyinka hoos yimaado gobolkaas in iyagana aada markaas tiimam loo training garayaa jiro xarun walbo ama degmo degmo walbo xarun la tababaraa joogo inkastoo degmooyinka qaar xarunta aysan furnayn laakiin dad caafimaad ka shaqeeyo markaasna dadkayaa joogaan iyagaa markaas la xiriira isbitaalka ama xarumaha caafimaad oo idinkugu dhow si laidinkugu xiro xarunta idinkugu dhow markaas maamulka hirshabelle gaar ahaan saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaa muddooyinkan dambe wado dadaalo iyo foojignaan dheeri ah ay ku doonayaan inay kaga hortagaan cudurka horey u jiray ee dalkeena soomaaliya laga dareemayo hoos u dhac iyo midka cusub oo dunida qalqal hor leh ku abuuray